Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa si rasmi ah loogu hirgeliyay Isbitaalka Alla Caafiya, oo ah xarun caafimaad oo casri ah oo loogu talagalay daaweynta cudurrada guud iyo baaba'sirka. Isbitaalkan cusub oo laga dhisay xaafadda Kooshin ayaa qayb weyn ka qaadanaya daryeelka caafimaadka bulshada isagoo lagu aasaasay ujeeddo ah in bulshada loogu dulqaado baahida caafimaad ee sii kordheysa. Dr. Sakhawa Cabdi Yuusuf iyo Dr. Jamaal oo ka mid ah maamulka Isbitaalka Alla Caafiya ayaa ka warramay ujeedka loo hirgelinayo isbitaalka iyo adeegyada uu bixin doono.
Waxaan sharaxaad kaa siinayaa isbitaalkan Beledweyne oo hadda aan ku soo kordhinay oo laga shaqeeyo Al Caafi Kiniini Isbitaal. Waxaan ka shaqeynaa cudurrada guud, haweenka iyo ragga aan ka shaqeynaa. Waxaan ka shaqeeyaa qaas ahaan aniga Xaawa Cabdi Yuusuf ah. Waxaan ka shaqeeyaa dumarka sida isfakshinka, sida galaha, sida umul sabiyaanta, sida loo soo saarayo. Intaas guud baan qabtaa, umulse waa ahay. Ilaahay hadduu ku danaado soo dhawow, ku soo dhawow Al Caafi. Xanuunada guud laga daaweeyo dumarka waxaa ka mid ah sida galaha oo isfakshinka bakteeriyada, sida umul sabiyaanka oon anaga soo saarno, sida daawo oo la siiyo qofka bini'aadanka ah. Quraansaar baa jiro, dhir baa jiro, wixii waa laga gudbay. Hadda waxaa yimid in daawo oo caalami ah oo qofka la siiyo laga soo saaro umul sabiyaantii.
waxaan nahay dhakhaatiirtii tiimka allacaafi clinic hospital allacaafi clinic hospital waxaan ugu dooranay in beledweyne uu ka howlgalo baahida ka jirta beledweyne taas oo shacabka iyaga ay u dandaraysan yihiin dhakhaatiir la-aan gobolka u dhalatay waayo annaga gobolka ayaan u dhalanay sidaas awgeed waxaan soo barannay inaan dadkeenna wax ugu qabanno iyo ummadda kaloo soomaaliyeed oo jaarka nala ah inaan wax u qabanno aan doonaynaa gobolka hiiraan jaarka la ah in baahiyaha gaarka ah sida eh, caado wareerka umulosabiyaanta oo weliba qofka laga soo saaro gacantiisa ku qaadan xaafaddiisa u qaadanayo dhagaha dilaaca oo malaxda lahoo ilmaha iyo ay u badan yihiin oo duqsiga uu dixiri ku dhalo isna laga soo saarayo samboorka oo xasaasiyad iyo elerji wata oo isagana badanaa haddana bahal la yidhahda hayuumiso ay dadka ku tuurto oo isna sangaalo laga soo saaraya haddii aanan samboorkaasi laga horteginna wuxuu abuurayaa asmaatig wax la yidhaahdo asmadaas oo dadka aysan wada garanaynin laakiin loo yaqaano neefta oo kale gobolkan kusoo kordhinay iyo shacabka inaan ugu talagalnay waxaa kaloo jira galaha isna waan daweynayaa ilaah baa wax daweeya ee dumarka dhiciska faraha badan uu kusoo noqnoqday insha allahu ilaaha xal keenaya alla caafi ayaa u taagan ilaahana caafinaya Qaar ka mid ah bulshada Beledweyne ayaa raadiyo Beerulo ugu warramay inay ku faraxsan yihiin islamarkaana in isbitaalkan lagu soo kordhiyo xaafadda Kooshin.
taas oo laga daafuray isbitaalkaas oo bulsho weynta aad iyo aad ay ugu baahneed waxaana ku bogaadinaynaa eh, waana kusoo dhaweynaynaa eh, inuu in isbitaalkan halkan laga furo maadaama ay baahiya kala duwan ay bulshada u qabtay in isbitaal laga furo eh, xaruntan ama maanta aan joogno Eh, waana soo dhaweynaynaa eh, isbitaalkan Ee, marka hore waa islaamayaa raadio berlule ee, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa isbitaalka alcaafi ee magaalada beledweyn ee, gaar ahaan laanta xaafadda kooshin Ee, isbitaalka wuxuu maaragtay daweeyaa ee, sida cudurrada galaha ee, baabasiirka wuxuu daweeyaa galaha cudurrada guud u daweeyaa sida galaha baawsiirka hamiirada ragga ee, qeyb qeyb quraansaarna uu leeyahay wuxuuna ku yeelaa xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne Furitaanka Isbitaalka Alla Caafiya ee xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne ayaa ka mid noqon doona xarumaha caafimaad ee ku yaala Beledweyne isagoo ka qayb qaadan doona daweynta iyo horumarinta adeegyada caafimaad ee bulshada.